waxaa wadada xiriirisa baydhabo iyo muqdisho in muddo ahiba laga soo sheegayay xaalad aada u cadkiran iyadoo ay dadku cabasho bilaaran ay ka muujinayeen gaadiidka ku safra baydhabo iyo muqdisho dhexdeeda waxaana hanadoo xusid mudmayd in horaantii sanad sanadkii tegay in ay ka dhaceen mudaharaadyo ay samaynayeen gaadiidka ku safra dadka wada muqdisho iyo baydhabo isla mar ahaantana ku aadin dhibaatooyinka loogu geysto wadada dheer ee xidhiirisa baydhabo iyo muqdisho muddo shan maalimood ku siman waxa ay sameeyeen shaqo joojin aada u xooganayd oo ay ugu soo horjeedeen dhibaatooyinka lagula kaco qaanad cali guuleed waxaa sidoo kale xusid mudan wasiirka dalxiiska iyo duurjoogta maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane cumar dheere waxa uu booqasho ku tegay qaybo fara badan oo ka tirsan gobolka shabeellada hoose gaar ahaan wadada dheer ee xidhiidisa baydhabo iyo muqdisho sida leego daafeed iyo deegaano kale oo lagu bartay isbaarooyin iyo jidgooyooyin aada u xoogan oo dhibaatooyin loogu geysto shacabka iyo gaadiidka ku safra wadadaasi ee xidhiidisa baydhabo iyo muqdisho waxaana ahaanadoo wasiirka oo aan qadka taleefonka kula xiriiray uu ii sheegay in ay wax weyn ka qabteen wadada dheer ee xidhiidisa baydhabo iyo muqdisho islamar ahaantana ay isbaarooyin fara badani ka qaadeen goobtaasi waxa uuna intaasi ku daray in ciidankaasi goobaha isbaarooyinka dhigan jiray qaarkood ay gacanta kusoo dhigeen alaabo fara badan oo shacab laga dhacayna sidoo kale ay gacanta kusoo dhigeen howlgalladii weli ay wadaan wasiirka waxa uu intaasi ku daray in ciidanka deegaanadaasi daafeed iyo leego iyo deegaano kale ee hoos yimaada gobolka shabeellada hoose taxaan ilaa iyo wadada muqdisho iyo baydhabana ciidankaasi ay ka mid noqon doonaan ciidanka koonfur galbeed soomaaliya islamar ahaantaana lagu arki karin ciidan isbaaro dhiganaya iyo qori si sharci dara ah looga wato deegaano fara badan oo gobolka shabeellada hoose hoos yimaada oo wasiirka safaro uu ku marayo waxaana sidoo kale hanado uu sheegay in shacabku ay ku wacyigelinayaan jiritaanka maamulka koonfur galbeed soomaaliya islamar ahaantana ay ka dulqaadayaan dhibaatooyinkii bahasanaa ee lagu hayey dadka jidgooyooyinka dhiganayeyna ay ku hayeen
aadan maxaa isbedel ah oo tani ay ku keentay gaadiidkii faraha badnaa ee kasoo bixi jiray subax kasta ee magaalada baydhabo ee imaan jiray muqdisho
hanado waxaad dareemi kartaa in dhibaatooyinkii ay dadkaas gaadiidka ay ka mudaharaadayeen ay maanta meesha ka baxeen oo wadadu ay ku safrayaan islamar ahaantana aanay jirin lacagii dheeraadku ay sheegayeen oo laga qaadayay ay meesha ka baxday oo dadkii gaadiidka oo si toosa shaqadii u bilaabay waxaad arkaysaa oo aan hadal hayntooda ahayn maadaama xilli walba aada weydiiso xaaladda wadadaasi ay kaaga sheekay jireen dhibaatooyin loo geysto iyo lacago baado oo laga qaado iyo sidoo kale kofsi iyo dhac ay sheegaan in looga geysto wadada dheer ee xidhiirsa baydhabo iyo muqdisho anaga uma jirto haatan dhibaatooyinkaasi kuu sheegaysa waxaana ay taasi ku muujinaysaa in dhibaatooyinka ay meesha ka baxeen maadaama ay jiraan dadalo dheeraad oo lagu doonayo in wadadaas lagu furo isla ahaantaana looga qado isbaarooyinka jisrooyooyinka ay degaan maleysia aan xeebteeda laqoon islamar ahaantaana wata ku hubaysan qoryo islamarkaana dadka qaarkii ay sheegayaan in dariiska ciidanka dowladda federaalka soomaaliyaba ay ku labisan yihiin dadka dhacag geysta
wadayaasha qaarkood haddii aada la kulantay aadan maxay wadada kaaga sheegeen
dad fara badan oo dadka wadayaasha gaadiidka ka mid ah oo aan hadlay waxay ii sheegeen in dhibaatooyinkii hore ee wadada ka jiray haatan kasii qabowdahay kii hore balse maadaama ay sheegeen in ay mararka qaar ay la kulmaan dhibaatooyin oo kadisa ah ay sheegeen balse ay meesha ka baxday dhibaatooyinkii xiriirka ahaa dhacii kufsigii iyo boobkii xooganaa ee wadadaas lagu geysanayay iyo sidoo kale lacago baado ay sheegeen laga qaadan jiray oo ay meesha ka baxday islamar ahaantana go-aan lagu gaaray in dhowrkaas mar un lacag looga qaado intaas dhowrkaas kastam ay lacag ku bixiyaan balse aanay jirin meel walbo ay lacag ku bixin jireen ay meesha ka baxday sidoo kale boobkii iyo handadaadii kalena goobta ay ka baxday waa sida ay sheegayaan dadka gaadiidkaasi wadaa
goobaha kastamaradaasi ay yaaleen iyay hoos yimaadaan waa maamulka kumeel gaarka ee koonfur galbeed mise waa ayo cidda lacagta ka qaada gaadiidkaasi
waxaa jirtay in heshiiska kahor inta wasiirka uu tegin heshiiska noocaana ayuu ayaa dhacay heshiiskaas waxaa lagu gaaray in kastamare ay hoos tagaan dowladda federaalka soomaaliya lacagtaas lagu bixiyo balse haatan wasiiro ka tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo ku kala sugan marka iyo daafeed waxa ay sheegayaan in kastamaradaas guud ahaan ay hoos imaan doonaan maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo canshuurihii laga qaadi lahaa guud ahaan gobolka shabeellada hooseba ay dadaalo dheerada ku bixinayaan maadaama ay sheegeen in ay ciidanka ku sugan gobolka shabeellada hoose dhammaantood ay ka mid noqda ka noqon doonaan ciidanka maamulka koonfur galbeed soomaaliya
dhinaca qiimaha oo kale maxaa iska bedelay
hanago waxaa xusid mudan dhinaca maciishada iyo qiimaha wax hadda dheeraada oo iska bedelay ma jiraan maadaama la wado dadaalo dheeraada haddii wadada dheer ee xidhiidisa baydhabo iyo muqdisho oo maamulka koonfur galbeed ay hoos imaanayso waxa ay gaadiidkaasi ay rajo weyn ka muujinayaan in marka ay ka baxayaan baydhabo un lacag laga qaado iyo qaar marka muqdisho ay kasoo baxayaan lacag un laga qaado taasina ay u noqon karto habsami usocod aada u wanaagsan rajo wanaagsan ay ka muujinayaan qiimaha raashinka ma ahan qiimaha gaadiidka markii hore lagu raaci jiray ee muqdisho baabuurta imaan jirtay ee baydhabo kasoo bixi jirtay maadaama waxoogaho isbaarooyinkii meesha laga qaaday ammaankiis bedel ku yimid dhankiisa maxaad noogu sheegi kartaa aadan
ilaa haatan wax isbedel oo ku dhacay dhanka qiimaha gaadiid ma jirto hanadow waxaa sid mudan in baydhabo muqdisho ay yihiin kuwo duafra kuwo isheegan islamar ahaan isku qiimo ah ma jiraan isbedelaad oo dhacay iyo inta wadadaasi maadaama qayba ka mid a wadadaasi ay cabse bilaaran ay dadka qaarkii ay ka muujinayaan waxaa baydhabo si haddaas ugu shaqeeya diyaaradaha sida tarsom airways iyo diyaarado kale oo baydhabo ka howlgala oo dadka qaarkii ay raacaan taasi ayaa keentay isbeddel la-aan dhanka gaadiidka ah